maamulka gobolka hiiraan ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay xaalad biniaadinimo oo ka jirta deegaanadii ay dhowaan dowladda federaalk kala wareegtay kooxda al-shabaab gaar ahaan degmada buulaburte gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada beledweyn ayaa sheegay in dadka buulaburte ku nool iyagoo lacag haysta inaysan heli karin cunno ay iibsadaan degmada buulaburte dhibaato weynaa ka jirta dadku dhimasho ayay bilaabeen dhimasho inay dhintaanay bilaabeen iyo deegaano fara badanoo ku hareeraysa sababto ah toddoba sannadood ayay degmadaasi cunuqabatayn ku jirtay ay nimanka nabadiyada cunuqabatayn ku sameeyeen waxaa sii dheer intaas dhibaatooyin xagga cuntayarida ahoo ka jirta saaka layga warramayey oo amisomta iyo maarataysheeg saraakiisheena ciidanka iyo maamulka qayb ka mid oo joogta halkaasi iisoo sheegeen in cuntaduba magaalada dadku lacag qaar baa haysta waxay ku iibsadaanba malaba bishii hore dhammaadkeedii waxaan geennay tiro yaroo kooban oo raashin ah oon ku geyno helikobtaro ah diyaaradaha helikobtaro aan ku geyno hay-adaha gargaarka waxay yidhahdeen waxaan keenaynaa raashin way la soo daaheen runtii xilli musiibadu ay aad maarata u badatana in maaratay oo waxba aan laga qaban karin oo dad badan oo dhintaanna ma fiicno inta wax laga gaarin karayo qofkaba la badbaadin karayo iyo run in la badbaadiyo waa qaladhaantii ugu dambaysay naga tahay kasta oo gargaarkaas wax ka geysan karta inay ka geyrsa marka bulaburda xaaladdeedu xaalad laga sheekay kara maaha taan matabaan oo biyola-aan way ka jirtay iyo abaar haddana roobkii uusan badiyinba meelaha qaarkood inta badan meelaha qaarkood uusan badiyin maxaas sidoo kaleeto dhibaatadu ma yara gudoomiyaha afrax ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo hay-adaha gargaarka in la caawiyo dadka ku nool deegaanada go-doonsan ciidanka dowladdana ay diyaar u yihiin in mucaawinadu ay gaarsiiyaan dadka ay dhibaatadu hayso gaadiid raashiina haddii la helo meel allaale meel gobolkan ka tirsan onan geey karin lama arko saacaddaa haddii soo istaagaan waa la geynayaa waa la dhaqaajinayaa ciidamadu way dhaqaaqi karayaan wayna dhaqaaqaan nimankani waxay isku beddeleen qaab mooryaan oo qowleytaystaan way isku beddeleen warbixintoodan la soconnaa hadba meel bay waddada uga soo boodaan meeshay uga soo boodaanna tillaabaa laga qaadaya ciid allaale ciddii gargaar ummaddaas u hayso diyaar baanna hay yidhahdaan annaguna diyaar baanna waa taaganna waan dhaqaaqaynaa anagaabaa horkacayo inay ummaddu wax cunto ay maaragtay nolol hesho oo u dhimanayna annagu gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ugu dambeyn shaaciyey in maalmaha soo aadan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay gacanta dowladda dib ugu soo celinayaan deegaanada weli shabaabku ka taliyaan ee gobolkan ku yaalla ma harsa doonaan sida ay ugu diideen harka dadkeenna iyo hooyooyinkeenna ay u soo qaxiyeen her iyo habiinna meeshay ku jiraan waa ugu tegaynaa xanuunka ay dadkeenna marsiiyeenna waa marsiinaynaa kuwa hilibkeennoo kale leh ayaa ka mida dadkaas waa is ognahay reer hiiraan haddii uu naxariis rabay dadku u naxariiso lahaa haddii uu soomaalinimo rabane calankeenna iyo ciiddeenna ma diideen muslimiinna waa nahay masaajiddu asigoo nooma dhisin awowyaasheennana muslimiin kama dhigin diintana nagama saarayaan ayagu laakiin ayagaa ka baxay waa iska celinaynaa ninkii gacanta naga qabanane asigana waa iska celinaynaa ayagoo la mid yahay mana ku haysanayno sababtoo ah ninku inuu isdilaa iyo inuu noolaan doono maba kala naqaanaba intii isdishaa badan oo isqarxisay marka ku haysa mayno si aad maalin maalmaha ka mid a haddana noo dishood noo qarxiso oo naftaada iyo lafaadu ay noo dilaan waa ku dilaynaa haddii kale haddaad ammaanka noogu dadaalaysaa si aad u badbaaddo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn